wareegwaya toobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين walaalyaal waa duruustii aanu uga hadlaynay qeyb ka mida wacyigelinta ee bulshada waxyaabaha noloshooda la xiriira gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo baryahan cudurkan corona iyo dadka sida ay yan ula falgalayeen ay uga taxadarayaan waxaan meel kale soo qaadanay in yani aada iyo aada looga taxadaro oo ay tahay yani in la iska ilaaliyo oo intii yani lakala fogaan karo lakala fogaado intii yani kulamada waaweyn la yareyn karo la yareeyo gaar ahaan waxaan talooyin caafimaadka ay soo jeediyeen culimadan ay ku raaceen ay ahayd dadka sida gaarka ah yani cudurada u qaba sida sokorta iyo dhiigkarka oo u nugul inay taxadir dheeria muujiyaan taas hore ayaan uga soo hadalnay waxaa hadda inugu soo fool leh munaasabadii ciidulfidriga oo ah munaasabad weyn oo muslimiintu ay aada iyo aada u qadariyaan ayna dhici karto yani kulamo waaweyn inay ka dhashaan arintaas iyada ah oo ayada nafteeda usii baahan feejignaantii inaan la iloobin oo sidii markii horeba yani taxadarka loo qabay in loosii qabo oo yani dadkii hadda aan soo sheegnay sidii ay marka horeba yani ay yani macduurka u ahaayeen oo meelaha kulamada aysan u imaan jirin ay guryahooda ku tukan jireen sidii si lamid oo kalena ciidda inay yeelaan oy guryahooda ku tukadaan oo ayna dadkaas tirada badan ee isu imaanaya ayna qeyb ka noqonin si ay uga feejignaadaan ama uga taxadaraan cudurkaas horta ciiddu waa sunno mu-akad ah waajib ma aha si guud waa loo tukan karaa oo jamaaco ah si oo sidii guryaha loogu tukanayay salaadihii kale ciidda ayadana waa loogu tukan karaa guriga markii yani waagu uu bariyo oo maalinta ciidda ay tahay ciidan hadda aynu joogno ciidulfidriga la yiraahdo waxaa sunno ah in wax lasoo cuno kadibna la imaado meelaha lagu tukanayo ama gurigaba lagu tukado sida loo tukanayo waxay tahay markii la xidho salaada allahu akbar la yiraahdo inta aan faatixada la akhrinin ragcadda koobaad toddoba mar ayaa allahu akbar allahu akbar laleeyahay kadib ayaa faatixada la akhrinayaa suurad kale ayaa la akhrinayaa markii ragcaddaas la dhameeyo oo lasoo kaco lasoo istaago ragcaddii labaad loo soo istaago shan mar ayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar lile intaan haddana faatixadii la akhrinin kadib faatixadii baa la akhrinayaa suurad kale la akhrinayaa sidaas ayaa rukuuc iyo sujuud iyo lagu aadayaa salaadiina looga baxayaa khudbada waa sunno waajib ma aha saas daraaddeed dadka haday guryaha ku tukadaan ciidda bes labadii ragcadood bay tukanayaan wax khudba ana uma baahno marka saas ayadana loo tukadaa sunadaas yani guryahana waa lagu oogi karaa banaankana waa lagu oogi karaa marka si yani loo yareeyo taxadarkiina loo sii wado dadkii guryaha ku tukan jiray iyo qofkii rababa inuu yani taxadarkaas qaato oo isaga naftiisa uu ilaaliyo dadka kalena uu ka ilaaliyo inay wax ka soo gaaraan markuu waagu beriyo oo qoraxda ay soo baxdo tuu qabaysto oo isdiyaariyo ayuu tukanayaa ciiddii inta ciidda aan la tukanin ayaa waxaa la bixiyaa zakaatulfidrigii qofkii aan horey u bixinin oo haddii soonka qaybihii dambe iyo lasoo gaaray waa la bixin karay marka ciidulfidriga ayaa lagu bilaabaya oo laska bixinaya kadibna waa la tukanaya marka ciidana sidaasay axkaamtaas leedahay iyadana ilaahay naga aqbalo waa sunno mu-akad ah oo ajir badan ay ku jirtee waxaa kaloo jira munaasabada ciidda maadaama ay tahay munaasabad dadka ay yani weyneeyaan oo meelo isugu yimaadaan gaar ahaan caruurta meelo la isugu geeyo oo ay kusoo ciyaaraan caruurta waxay sabab u noqon karaan meelaha ay kusoo ciyaarayaan iyo meelaha ay taataabanayaan iyo inay dhici karto inay kasoo qaadaan oo gacmahooda ama farahooda arintaas ay soo raacdo oo ay guryihii dib ugu soo noqdaan markaasna ay meeshaasi ka dhacdo inay dadkii waaweynaa inay u keenaan marka xilligan aynu joogno xilli ma aha yani ay tahay in yani laisu yimaado caruurta meelahaas la isugu geeyo marka in laga taxadaro ama laga feejignaado oo caruurta aan meelahaas la isugu gegeynin inta duruuftan lagu jiro ee weli adduunku yani uusan weli qaadin tallaabooyin ah waa la xakameeyey ama cudurkii wuu yaraaday ama wuu baaba-ay weli ay taagan tahay khayladhaantii meelo badan uu farabaan weli ku hayo welina yani uu jiro in yani aan la isdhiganin oo caruurtan yani laga ilaaliyo inay kulamadaasi waaweyn ay tagaan ama meelahaas la isugu tatago la geeyo si ayna sabab ugu noqon inay waalidkood dee dib ugala soo noqdaan ay arintaas iyada ah cudurkii ay qaadsiiyaan ciidu waa farxad qalbiga ah guriga way ku ansaxaysaa haddii la joogo qaraabada iyo isa salaankeeda iyo wixii ku saabsan telefoonna ayaa la isku weydaarsan karaa marka xaaladda aynu ku jirnaayey waa xaalad runtii weli digtoonidii ay socoto oo loo baahan yahay marka inaan sii joogtayno oo aynan isdhiganin oo aynan dhihin ciid baa la gaaray waa lasoo bixi karaa waa laisu imaan karaa taas ayada go-aanka gaaristeeda iyo talabixinteeda waxaa iskale caafimaadka iyo dadka ku shaqadale iyo dhakhaatiirta dhakhaatiirtiina weli mayna dhihin cudurkii waa la xakameeyey ama waa yani wuu baaba-ay ama ismayna dhihin weli way ka digaayaan waxay leeyihiin wuu jiraaye hala iska ilaaliyo inta marka weli ay digniintaas socoto waxaa loo baahan yahay inaan inagana ka faa'iidaysano oo digniintaasi aynu qaadano ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waa munaasabad farxad badan leh farxaddaas oo ah in waajibkii ilaahay na saaray ee bishii ramadaan aan gudanay raynraynteeda iyo farxaddeedana ay noogu filan tahay camalkii aan soo qabanay inaan ilaahay subxaana watacaala aan weydiisano inuu naga aqbalo inagoo uga mahad celinayna waafajintu ina soo waafajiyey fulinaynana qowlka ilaahay walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun tiradii inaad dhammaystirtaan ood soontaan ilaahyn aad xustaan oo allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kahiira subxaana allahi bukratan waasiila taas oo meel kasta lagu qaadi karo guryaha lagu qaadi karo suuqyada iyo jidadkaba la suneeyey in lagu qaado takbiirtaas iyo ilaahay loo mahad celiyo ilaahigii ina waafajiyey soonkii marka waa fursad qaali ah oo ay muslimiintu ay ilaahay ku baryaayaan maalinta ciidana waa yowm ljaaiza ayaa la yidhaahdayo ilaahay baa wuxuu abaal mariyaa dadkii soo soomay oo soo cibaadaystay ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa malaa'igtayda markhaati ka ahada dadkaas dembigooda waan u dhaafahe marka dadkaasi jaa-isada loo qaybinayo oo ilaahay uu leeyahay qofku hadduu shaqaysto soo in abaalkiisa la siiya ma aha addoommahaygu way shaqaysteen raalli baana ka ahy dembigoodiina waan dhaafahe malaa'igtaydii markhaati ka ahaada kuwaasaas la dhahay allah inagu daro ilaahay subxaana watacaala fadli weyn ayuu ina siiyey oo islaamkaas iyo ciiddaas iyo ramadaankaas ah innagoo taa uga mahad celinayna caafimaadkeenana aan ku dadaalno ubadkeenna iyo caruurteennana caafimaadkooda aan ku dadaalno taxadarka ay dhakhaatiirtu inoo soo jeedinayaanna aan qaadano aad ayaad umahadsan tihiin meel kastoo joogtaan waxaan leenahay ciid wanaagsan kullu caamin wa antum bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay